maamulka shirkadda masbal company plus iyo hotel dhamal ee magaalada hargeysa waabaya ka gobatay munaasabad bileyrin oo iyo ha ka bandhigayeen xog uruurin iyo daraasaadyo ku suubeen dhaqaalaha somalilan cabdiraxmaan khaliif guddoomiyaha shirkadda masbal company plus yaa ku warbi ujeedada shirka
ilaa qofku marka waxyaabaha sheeganaysa naftiisa waa inuusan sheegaa oo uu la yimaado excuse marna inaan sameyno isorganisana marana ugama jeeda laakiin waa maxay waa business consultant agency saaxad ahaan kuma cusba laakiin xarakada hadda barnaamijka aan rabno oo ah change method ilaa uu ku celinaya economical change method inaanu baarayno deedna haddii ciddii wax ka buucda ay ka buucdo dib loo dhaqaaqo barnaamijka qaybtiisa kale iyo researchkii intuu ahaa dib baan u celin doonaa laakiin hadda waxaan u talagalna furitaan aan idhaahno bal horta nala wadaaga ujeeddada nala arka qof walba maskaxda sii gasho hadafka ugu weyn number one waa maxay economical limbow ayaa jirta ama bohol dhaqaale ayaa jirta bohoshana markay jirto waa maxay maxaa soo baxa bohoshu markay jirto hadday bi yimaadaan xaggay ku aroorayaan markaa haddaan la sii goosin dee godkaasay ku aroorayaan way noo muuqataa waanu aragnaa wixii aanu yara aragno wada la wadaagi doonaa
mas-uuliyiin badan ooyo ku mid ahiin wasiir ku-xigeenka maaliyadda wasiirkii hore ee tamarta iyo macdanta iyo yoona bogaadi cilmi baarista iyo suubidi shirkadda masbal company plus aada iyo aad bay farxad gelinaysaa runtii inayan arko jiil cusub oo bedelaya odayaashii hore odayashi hore waa iska soconaya halkan konton sannadood iyo waxbaa laga hadlayaae raggii la doonaya inaa u diyaar garowdaan waa raggaa iyo hablahaa hadda dee gaashaan qaaday waxaanu ka hadlaya anigu developmentka waxa la idhaaho development wuu badan yahay laakiin maxaan ka qaban karnaa maxaynu qaban karnaa adduunka waa ogtihiinoo wax la cuno qof bini aadmiya dad iyo duunyaba waxay u baahan yihin waxay cunaan
in platformkan oo kale oo lagaga doodayo ama lagu soo bandhigayo sidee baa aynu market u samaynaa waxaan u malaynayaa kolley waa markii ugu horreysay ee aan ee aan ku arko somalilan taasoo ah had iyo jeer haddii serviceka ama businessyada ama waxyaabahan afkaarta lasoo bandhigayo dabeedna la wadaagayo oo lasoo jeedinayo waxay wax weyn ka taraysaa runtii dee fikirka iyo iyo iyo iyo wax isweydaarsiga maanta meesha uu marayana waa meel lagu faani karo waxa laakiin ka qaldan haddana in la isweydiiyaa mar walba way taalla nolosha maalin kasta challenge baa hor yaalla waa adduunka maalinna challenge kama dhammaanayo mid waliba waayihiisa iyo nooca uu leeyahay unbaa ka duwan ka uu shali leeyahay waxaa laga yaabaa dhowrkii sano ee ugu dambeeyey shantii sano ee ugu dambeeyey waxyaabaha badan oo ganacsiga somalilan hoosu dhaca ku keeni karaya ama caqabaad ku lahaa inay jireen oo waxna gudaheenna ahaa waxna ay ka baxsanaayeen waxaa ka mid ahaa covid nteen oo adduunka dhacay iyo waxyaabaha u kallifay containerka forty fiitka ahaa ee laba kun iyo shan boqol laba kun iyo lix boqol laba kun iyo toddoba boqol ku imin jiray inuu gaadhay labayo toban kun oo doolar
masbal company plus oo ah qolada soo agaasintay oo horena aanu isu aragnay cabdiraxmaan iyo iyo iyo maxamed cali warsame iyo odayaasha had iyo gooraalena waanu jecelahay dadka talentka ah ee maaragtay waddankeenna jooga ee talentedkaah in aanu wada shaqayn down la yeelanno oo aanu wax iska weydiinno waxyaabaha had iyo gooraale bulshada iyo ganacsigaba taabanaya uu aydiya keeno bankii uu maalgeliyo laakiin wada shaqayntoodii gaabbaa soo dhexgelaya qofkan wixii uu sida uu shaqaynayo cilmiga uu leeyahay aydiyadan uu keenay ganacsigan uu ku dhex jiro waxyaabaha aqoonta uu leeyahay busineskiina ma oga bankiga ama cidii maalgelinaysa taasina waxay keenaysaa caqabad aan saamaxaynin in mudaarabo fara badan la geliyo markaa mowdhow financinka la isticmaalo oo muraabaxa unba mowdhow la isticmaalo tusaalahaan iyadoo lacago malaayiin doolar ah projectis aad u waaweyn lagu maalgelin lahaa mudaarabada bankigii iyo dadka
insuranska iyo dee waa shuruuc badan iyo regulation baa jira loo loo guurayo wax soo saarka uu ka hadlayey aan cabdiraxmaan imika waa arrin jirta oo waddankiina wax walba dibaddeena ka soo dhowrsanaa inaynu wax soo saarka badino waa siyaasadda oo siyaasadda dawladdu markasta way ku jirtaa haddana tamarta iyo fulinteedu waa wax iyaduna in hortaagan warshadaynta inaynu warshadaha yaryar haysanno waa enerjiga oo maxaa leedahay isaguna aada u liita oo war- oo enerjigeenu qaali yahay baa waxyaalaha hortaagan ka mida inta badanna tallaabooyinka ganacsatada laftigeedu oo waddankan uu dhaqaalihiis ku xidhan yahay ama lac- alaab ha keeneen ama maxaa la yidhahdaa business kale ha sameeyeen oo ay dowladdu waxay ku shaqayso 100 percent waxay ka heshaa ganacsatada cashuurta ay qaado aan ka qaadnoba ayaa ayaa maxaa la yidhahdaa waddanku ku socdaa xagga amnigiisa wax kasta baresteshkii waxaa ku jirtay xag- xagga amniga laynaga caawiyaa waxaan halka ka sheegaya xagga amniga waxyaalaha kale naga caawiya oo adduunyadu naga caawisaay laakiin xagga amniga wax kasta oo ku baxa waxa weye waa maydhi somalilan waa cashuurta laga qaado dadka